iyadoo ay hawadu isku sii shareerayso xiisadda ka dhex alowsan dowladaha indiya iyo baakistaan ayuu shiinuhu waxa uu isku arkaa inuu ku dhex sugan yahay xaalado adag oo ku aadan mowqifka rasmiga uu ka qaadan lahaa labadan dowladood oo ay macquul tahay inuu ka dhex qarxo dagaalo meelo badan lugaha la gala beijing ayaana u sacinaysa sidii ay isagu dheelitiri lahayd taageeradeeda baakistaan oo dhinaca iyo maareynta cilaaqaadka qaleefsan ee kala dhexeeya indiya oo dhinaca kalaa shiinaha ayaana walaac ka muujiyey xiisadaha u dhexeeya indiya iyo baakistaan isagoo muujiyey dhexdhexaadnimo iyo inuu usha dhexda ka qabanayo kuna baaqay in labada dowladood iska xakameeyaan wada hadallana ku xalliyaan khilaafkooda iyadoo la adeegsanayo wada tashiyo toos ah lagana fogaado xiisad militari beijing ayaana soo kale ku baaqday in la sameeyo baaritaano dhexdhexaad a lana joojiyo midi midi ku taagga gaar ahaan marka leego cabsida ay ka qabto in iska hor imaad kasta oo dhex mara labada dowladood ee deriska ee ku hubaysan hubka nucleerka oo halis gelinaya xasiloonnida gobolka maadaama ay labaduba xuduud la wadaagto balse taasi cagsigeeda dadka u dhundaloola arrimaha siyaasadda ayaa aaminsan in danaha istaraatiijiyadeed ee shiinaha ay muujinayaan inuu u janjaro dhanka taageeridda baakistaan iyagoo tusaale u soo qaatay hadallo uu wasiirka arrimaha dibadda ee shiinaha ninka lagu magacaabo wangii uu qadka teleefonka ugu sheegay dhiggiisa baakistaan isxaaq daar kaasoo ahaa in shiinuhu uu baakistaan u arko saaxiib istaraatiijiyadeed oo dhinac walba mas-uulkan shiinayska oo hadalkiisa sii wata ayaana yidhi shiinuhu waxa uu si buuxda uga warqabaa walaaca amni ee islamabad wuxuuna ka taageerayaa ilaalinta madax bannaanida iyo masaalixdeeda amni liin wango oo ah agaasime ku-xigeenka xarunta daraasaadka koonfurta aasiya ee jaamacadda fudan ayaa hadallada wasiirka arrimaha dibadda ee shiinaha ku tilmaamay digniin ku wajahan dhinaca indiya isagoona sheegay in shiinuhu uu dadaal ugu jiro ka hortagga in indiya ay himnaysato gobolka marka laga soo tago hadalkaasi shiinaha iyo baakistaan ayaa wadaaga iskaashi istaraatiijiyadeed oo xooggan oo ka muuqda waddada dhaqaalaha ee shiinaha iyo baakistaan ee loo soo gaabiyo c b e c taasoo qayb muhiima ka ah hindisaha loogu yeero xisaam wadriiq oo sii mara meelaha xasaasiga ah sida qaybta gobolka kashmiir ee maamusho baakistaan taasoo ka dhigaysa xasiloonnida baakistaan mudnaanta koowaad ee shiinaha shiinaha ayaa baakistaan siiyey qiyaastii boqolkiiba siddeetan hubkiisa intii u dhexaysay laba kun labaatankii ilaa laba kun afar iyo labaatankii oo ay ku jiraan maraakiibta quustaha iyo diyaaradaha dagaalka taasoo kor u qaadaysa awooddeeda militari ee ka dhanka indiya mowqifkan ayaa lagu micnayn karaa in shiinuhu u arko indiya midda ugu weyn ee kula loolamaysa gobolka arrintaasi ayaana ku xambaarayso inuu taageero u fidinayo islamabad taasoo ka caawinayso inuu ka hortago saamaynta indiya ee koonfurta aasiya soo kale shiinaha iyo indiya waxaa ka dhexeeyo khilaaf ku salaysan dhanka dhulka kaasoo aysan si rasmi ah ugu kala bixin meelaha wax ku-oolka ay isku hayaan waxaa ka mid ah mandiqadda agseytashiin taasoo ay maamusho dowladda shiinaha lahaanshihiisuna ay sheegato indiya iyo mandiqadda arontoshalbardhiis oo ay ka taliso indiya milkiyaddeeduna uu sheeganayo shiinaha geesta kale beijing ayaa dowladda maraykanka u aragta mid doonaysa in indiya u isticmaasho hub iyada ka dhan ah maadaama xidhiirka maraykanka iyo indiya uu aad u xoogaysanayay labaatankii sano ee lasoo dhaafay iyagoo iska kaashanayay ka hortagga saamaynta shiinaha ee gobolka isku soo dhowaanshiyahani ayaana si toosa u saamayn karo mowqifka shiinaha ee xidhiirkeeda kashmiir ee sannadkan laba kun shan iyo labaatanka dhanka mowqifka maraykanka kristen fil oo ah barofesaro daraasaadka amniga ka dhigta jaamacadda gorgetown ayaa sheegtay in maraykanku aanu indiya ku cadaadin doonin inay ka laabato jawaabta ay ka bixinayso xurgufta kala dhexaysa baakistaan isagoo aaminsan in new delhi ay xor u tahay go'aan qaadashada howlgal ka dhana baakistaan maraykanka ayaa la filayaa inuu taageero sirdoon iyo mid militari u fidiyo indiya haddii ay xiisadda sii xumaato sida inuu siiyo nidaamka difaaca hawada iyo xogo sirdoon oo la xidhiira dhaqdhaqaaqa ciidamada baakistaan taageeradani waxay xoojinaysaa go'aanka new delhi ee ah inay mowqif adag ka qaadato baakistaan taasi oo hoos u dhigaysa dadaalada lagu dejinayo xiisadda labada dhinac ka dhex taagan falanqeeyaasha shiinaha ayaa dhankooda rumaysan in maraykanku uu ka faa'iidaysanayo qalalaasaha ka dhashay arrintani ka dhacday kashmiir si uu u xoojiyo joogitaankiisa koonfurta qaaradda aasiya taasoo shiinuhu ku qasbayso inuu difaac adag ka galo iskuday kasta oo uu maraykanku joogitaan ugu yeelan karo koonfurta qaaradda taasi beddelkeeda isu soo dhowaanshaha maraykanka iyo indiya ayaa keentay in shiinuhu uu xoojiyo taageerada uu siiyo dalalka baakistaan haddii ay ahaan lahayd gargaar militari sida diyaaradaha ji toban ama inuu siiyo taageero diblomaasiyadeed si ay isu dheelitirto saamaynta maraykanka iyo midda shiinaha ee gobolka falanqeeyaha amniga asfandiyarmir ayaa dhankiisa rumaysan in indiya iyo baakistaan ay xiisadoodu ka sii dari doonto inkastoo uu xusay in geeddi socodka go'aanka gaarista indiya ee ku saabsan xiisadda hadda taagan ee caqabad ku noqotay hoggaanka dalkaasi maadaama sannadihii lasoo dhaafay ee indiya culayso badani ka wajahaysay soohdinta ay la wadaagto shiinaha taasi oo ay hadda u sii dheer tahay culayska kaga yimid dhanka baakistan oo xulufo laha shiinaha diblomaasi hindiya oo lagu magacaabo yuqiish jibita ayaa tilmaamay in shiinuhu uu baakistaan ku wareejiyey tiknolojiyad la xiriirta nuyukleerka noocyo kala duwan oo hub culus ah maraakiibta dagaalka ee casriga iyo diyaarado dagaal si uu u xoojiyo nidaamka difaaca baakistan ee ka dhanka indiya dhammaan garab istaagga uu shiinuhu u fidinayo baakistan ayaa ah mid uu kaga hortegayo isbahaysiga maraykanka iyo indiya ee ka dhanka ah danihiisa waddada dhaqaalee u dhexaysa labadan dal ee indiya iyo baakistan ayaa shiinuhu ku xirtaa marinbiyoodka carabta taasi oo ah marin istaraatiijiyad oo lagu dhimayo ku tirsanaanta marinka malaka ee uu maraykanku ku gudbisto badeecadihiisa qaar ka mid a dadka indheindheeya siyaasadda ayaa aaminsan haddii ay indiya isku daydo inay qaado tallaabo kalena baakistan ay suuragal tahay in shiinuhu uu xoojiyo joogitaankiisa milatarihi ee xadka kala dhexeeya indiya ama uu si toosa u taageero baakistan arrintan ayaana mid mar walba la fidi karo taasi oo uu shiinuhu danihiisa ku difaacanayo dhanka kale shiinaha ayaa isku muujinaya inuu yahay awood caalami ah oo mas-uul ka ah baaqyada wadahadal dhex mara labadani waddan laakiin taageerada maraykanka ee indiya ayaa xadidaysa waxtarka doorkani iyadoo shiinaha loo arko inuu qayb ka yahay xiisadda maadaama uu xil fidhow leeyahay bakistan sida laga soo xigtay qoraa iyo falanqeeyo shiinays ah oo lagu magacaabo oranji wong shiinuhu wuxuu dhowaan qaaday tallaabooyin uu dib ugu soo celinayo xiriirkii uula lahaa indiya kadib sannado badan oo ay ka dhex taagnayd isfahandaro la xiriirta xuduudaha ay wadaagaan labadaasi dal iyadoo ay sii kordhayeen cadaadisyada dhaqaale ee uu maamulka trump uu ku soo rogay shiinaha liin minwang oo isna ka faalooda arrimaha siyaasadda ayaa sheegay inuu aaminsan yahay in dowrka shiinaha ee xiisadda hadda ka dhex taagan labada waddan ay u badan tahay inay noqoto mid xadidan isagoo meesha ka saaray in indiya ay aqbasho dowrka dhexdhexaadineed ee shiinaha wuxuuna xusay in arrintani ay u baahan tahay aqbalaad ka timaada labada waddan ee ishaya inkastoo new delhi ay u badan tahay ka soo horjeesashada dhexdhexaadnimada shiinaha